xisbiga xaqsoor oo ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalka ayaa shir jiraayid oo ay ku qabteen xaruntooda magaalada muqdisho waxay si kulul uga hadleen doorka siyaasadda dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dastuurka iyo amniga iyagoo sidoo kale hogaanka dalka ku eedeeyey inaysan doonaynin doorasho xilligeeda ku dhacda guddoomiyaha xisbiga xaqsoor cabdiraxmaan ciinte oo shirka jiraayid ka hadlay ayaa ugu horeyntii waxa uu ka hadlay arrimaha dastuurka isagoona sheegay in dowladdu ay ku guultaraysatay qabashada doorashada golaha deegaanka islamarkaana hogaanka dalka uu imika doonayo inuu tasho shaati lagu boobayo doorashada dalka sida uu yidhi waxaan ku hormarayaa arrinta dastuurka oo doodeedu ay muddadan socotay waxaan rumaysannahay in dastuurkii la ansixiyey laba kun labaiyo tobankii inuu saldhig u yahay dowlad dhiska soomaaliya waxaan aad iyo aad uga xunnahay tubta ay xukuumadda soomaaliya u martay wax kabeddelkiisa taas oo aan u aragno in ay tahay wadiiqo sii kala fogeynaysa wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan taageersannahay yoolka ah dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah si uusan u noqon mashruuc afka ka furan oo alfuleyl waleyl ah waxaan bogaadinaynaa cadaadiska ay sameeyeen xubnaha mucaaradka qaar ka mid ah oo midho dhalkiisuna uu noqday in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ka laabto isbeddelkii uu ku sameeyey mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka gaar ahaan mabaadi'da taabanaya nidaamka baarlamaaniga ah ee soomaaliya ee dalku uu haystay tan iyo gobonimadii qodobka labaad oo aan rabnay inaan ka hadlo waa arrinta doorashooyinka mowqifka xisbiga xaqsoor ee doorashooyinka dalka waa mid waafaqsan dastuurka dalka wuxuuna ku qotomaa qof iyo cod iyo nidaamka xisbiyada badan dad badan waxay ilowsan yihiin in dastuurka kasoo bilaaw carta iyo kan labayo tobankii la ansixiyey labadaba ay qorayaan doorashada uu dastuurku ogol yahay inay tahay qof iyo cod nidaamka xisbiyadana ku dhisan wax alla wixii intaas aanan ahaynna ay ahaayeen wax kalea laga shaqaynaya waxaan aad iyo aad uga xunnahay in xukuumadda soomaaliya ay lumisay saddex sano oo ay dalka ka qaban kartay doorashooyinka golayaasha deegaanada iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka waxaan sidoo kale ka xunnahay in saddex sano kadib ay xukuumaddu tolato shaati doorasho oo ay haatan guluusyo u raadinayso xisbiga xaqsoor ma noqon doono guluus lagu dhajiyo shaati tolan balse wuxuu xisbigu diyaar u yahay in uu shaatigii ay xukuumaddu tolatay in dib loo furfuro iyo in shaati cusub ay isla toshaan saamileyda ama jilayaasha siyaasadda ee danaynaya doorashada si ay doorashadu u noqoto mid xor ah oo xalaal ah ciinte ayaa dhanka kale waxa uu xusay doorashadii dhacday sannaddii laba kun koob iyo labaatan labaiyo labaatan inay ahayd mid boob ah xisbigoodana u arko mid baalmarsan dastuurka dalka isagoona siyaasiyiinta mucaaradka ugu baaqay in laga wada shaqeeyo qabsoomidda doorasho qof iyo cod dhanka kale xisbiga xaqsoor wuxuu si weyn oo aad u xooggan uga soo horjeedaa doorashadii foosha xumayd ee dalka ka dhacday tookadii hore laba kun koob iyo labaatan iyo labaiyo labaatan waxaan u aragnaa doorashadaas inay ahayd mid baalmarsan dastuurka dalka laakiin sidoo kale baalmarsan akhlaaqda islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed waxay ku salaysnayd boob aan loo meeldayin walaalaha mucaaradka ah ee haatan u hanqaltaagaya nidaamka doorashadii dadbaneyd ee foosha xumeyd waxaan leenahay walaalayaalow waxay wax naga jiraan in aan midda dastuur ku qabo ee ah qofii codka ee xisbiyada ku salaysan inaan taas ka wada shaqayno aan saxno wixii ka khaldan xisbiga xaqsoor iyo xisbiyo kale oo ay bahwadaag yihiin iyagoo ka iyagoo gudanaya waajibkooda qarannimo waxay wada hadal wax toosin ah kula jiraan xukuumadda soomaaliya iyo hoggaanka mucaaradka ee hadda jira hadafka wada hadalkaasna wuxuu yahay in la gaaro isfaham loo dhan yahay oo horseeda doorasho qof iyo cod ah kuna qotanta nidaamka xisbiyada badan sida uu qabo dastuurka wakhtigii loogu talagalna ku dhacda guddoomiyaha xisbiga xaqsoor waxa uu dhanka kale ka hadlay arrimaha amniga caasimadda iyo in xukuumaddu ay ka weecatay dagaalkii ka dhanka ahaa waxa loogu yeeray argagixisada isagoona xukuumadda kula taliyey inay dhisto ciidan qaran arrimaha amniga ayaan iyadan rabnaa inaan dhowr kelimo ka nidhaahno kow waxaan ugu horreyn bogaadinaynaa madaxda xukuumadda iyo hoggaanka hay-adaha amniga hawsha wanaagsan ee laga qabtay amniga caasimadda sannadihii lasoo dhaafay oo runtii amnigeeda uu ka fiicnaa intii hore annagu waxaan nahay mucaarad wixii wanaagsanna sheegi kara ku dhiiran kara bogaadin kara laakiin waxaan aad iyo aad uga xunnahay sida ay xukuumaddu uga weecatay dagaalka xaq u dirarka ah ee ee dalka intiisa kale ay ahayd in looga xoreeyo argagixisada dalka meel walba hadda soo qabsanaysa waxaan xukuumadda ku boorinaynaa inay dhisto ciidan soomaaliyeed oo lagu dhisay nidaam caadil ah oo uu askariga soomaaliyeed ee naftiisa huray ku dareemi karo in uu xaqiisa ciidan soo heli karo isagoo aan u marin kafiil siyaasadeed loona sinaado dhibka iyo dheefta abaalmarinta iyo anshax marinta ciidanka ugu dambayntii cabdiraxmaan cayinte wasiirkii hore ee qorshaynta soomaaliya waxauu soo hadal qaaday arrinta barakicinta iyo dhulalka ee ay dowladdu dhowaan la wareegtay isagoona sheegay in hay-adaha dowladda qaarkood ay ku jiraan guryo kiro ah oo aad qaali u ah halka dhanka kale dowladdu sifo aan sharci ahayn ay kula wareegtay dhulal fara badan ugu dambeyn waxaan ka hadlaynaa arrimaha dhulboobka ah oo si xooggan u jira maalmahan waxaan aad iyo aad uga xunnahay horeyna u cambaaraynay dhulboobka xarka goostay ee ka socda muqdisho iyo nawaaxigeeda waxa ayaan darro ah in mas-uuliyiintii lagu aaminay dalka iyo dadka inay horseed ka noqdaan barakicinta danyarta iyo xaraashka xoolaha qaranka howlaha dhulboobka waxay waxaa ka dhashay sidaad ogtihiin xasilooni darro iyo amni xumo saamaysay meelaha qaarkood caasimadda dabcan xukuumadda iyo dowlad walba way u baahan kartaa dhul dowladeed laakiin waa inay marsiisaa wadiiqo sharci ah wadiiqadaasna waxaa tibaaxay xeerka iibka qaranka oo ay ku caddahay habka loo maro waxaa la yaab leh inay jiraan maanta in ka badan labaatan hay-adood oo dowladdu ay leedahay oo ku jira guryo kira ah qaarkood afar kun shan kun oo dollar bishii bixiya xeerarku wuxuu qorayaa intii dhul dowlad intaan la bixin in hortabinta koowaad la siiyo hay-adaha kale dowladda marka in hay-ad dowlad ay dhul iibiso ama ay tirahdo waa ka maaran iyadoo hay-ad kalena ay shan kun oo dollar kira ah bixinayso waxay kuu sheegaysaa waxaa loo socda inaysan ahayn dhulka maaragtay in si sharciga loo iibiyo waxaan arrimahan dhulboobka ee baahsan ee socda waxaa qayb wuxuu qayb ka yahay dhaqanka xaqboobka ah oo kusii xoogeystay guud ahaan dalkeenna xisbiga xaqsoor wuxuu u taagan yahay oo halkudhigna u ah xaqsiinta muwaadinka waxaana mabda'a saldhig u ah taabagelinta cadaalad bulsho iyo isbeddel dhammaystiran oo lagu sameeyo habdhaqanka ka samaysma dalka dhanka kale iyada oo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen falal ammaanka liddi ku ah iyo isku dhacyo ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa waxaa magaaladaasi ka dhacay howlgallo ammaanka lagu sugayo oo ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya kulan lagu xoojinayay ammaanka magaalada beledweyne oo ay kasoo qaybgaleen saraakiisha ciidamada iyo dhallinyarada magaaladaasi ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa ammaanka beledweyne iyo xaafadaheedii iyadoo amar lagu bixiyey inaan gudaha magaaladaasi lagu arki karin qori aan ahayn midka ay wataan ciidanka xooga sida uu sheegay xeerlalya ku-xigeenka guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle dhexe carab yuusuf nuur oo halkaasi ka hadlay alxamdulilah ilahi baa mahad iskale caaw waxaan ku sugannahay xaafadda nuurxawaad kulan dhallinyarada xaafadda ay u qabanayeen saraakiisha ciidamada amniga oo lagu dhiirigelinayay howlgalladii isdaba joogga ahaa labadeen habeenba laga waday magaalada beledweyne taas oo lagu xaqiijiyey in burcad badan lasoo qabqabtay runtii sidii hore aan u sheegnay kowdii bishaanba in amniga magaaladan wax laga bedelo laga shaqeeya tii ayadoo laga ambaqaadaya ayay saraakiisha amniga ka howlgaleen magaaladan runtii arrinta caawa aan ka soo qayb galnay waxaa farxad noo ahaa in dhallinyaradii xaafadda ay waxay ciidanka qabanayaan markay arkeen ay ku farxeen ee shahaadooyin ay guddoonsiinayaan saraakiishii ciidamada waa wax lagu farxa runtii waajibaadka ciidanka ayay ka mid tahay in ummadda loo shaqeeya meeshaas ayaa laga sii wadaaya siaan horey u ballanqaadnina burcad kasta oo ummaddan dhibaato u geysanaya oo gacanta lagu soo dhigo waxaan horgeyn doonnaa cadaaladda sharciga ayaan waafajinaynaa insha allahu tacaalaa magaalada sida tansiimo ahaan doonta shaqo fiicanaa laga qabtay meesheedaan laga sii wadaa bulshada iyo ciidanka inay saan u wada shaqeeyaan oo isdhex galaan oo ciidanka shaqada ay qabanaan ay ku farxaada bulshada ee ay dhiirigelisana taasaan wax la heli kala ahayn oo wax lagu farxaa runtii sidaad la socoto ciidamada waxay ugu dhigan tahay farxad inay dhallinyaradii ciyaartooyda iyo dhallinyaradii xaafadaha inay gartaan ciidanka shaqadii ay qabteen sidaad la socotaan waxaan samaynay ciidan isku dhafa oo saddexdii ciidan ka kooban hay-adda niisa milatariga booliiska si magaalada ay wax ugu qabtaan ammaankeeda sidaas darteed dhallinyarada inay shaqadii ku farxaan cawadaan la joogo burcad badanaa la soo qabtay oo dad dhac u geysanaysa annaga farxaday noo tahay inaan ka soo qayb galna kulan lagu guddoonsiinayo shahaadooyin saraakiishii ciidanka shaqada fiican qabatay runtii wax lagu farxo waaye waxaan kuu sheegaa qof kasta oo ammaanka magaaladan liddi ku ah tallaabaa laga qaadaa waxbaa laga qabanaa sharcigaana la horgeynaa runtii looma dulqaadan doona magaalada laba ciidan kama wada shaqayn doonto magaalada ciidanka dowladda oo u diyaarsan inay ammaankeeda sugaan basa ka shaqaynaayo qori kale kama shaqaynaya magaalada amaraan ka soo saarnay mana ka shaqaynayo dhinaca kale golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo shirkoodii toddobaadlaha ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadleen weerarkii duqaynta ahaa ee toddobaadkan israa'iil ay ka geysatay gudaha magaalada dooxa ee caasimada dalkaasi gadar shirkan oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxaa si adag lagu cambaareeyey weerarkii gardarada ahaa ee israa'iil ay ka geysatay dalka gadar gaar ahaan magaalada dooxa golaha ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay dowladda dalka gadar ayna si cad u diidan tahay gardarada iyo xadgudubka ka hor imaanaya dhammaanba xeerarka iyo axdiga caalamiga ah horay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si kulul ugu cambaaraysay duqayntii cirka ahayd oo ay ciidamada israa'iil ay ka fuliyeen magaalada dooxa waxaana bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda lagu caddeeyey mowqifka soomaaliya iyada oo sheegtay in falkaasi ay u aragto mid gardaro ah oo si toos ah uga hor imaanaya shuruucda caalamiga ah maadaama ay waxyeelo gaartay guryo ay deganaayeen dad rayid ah sidoo kale wasaaradda ayaa walaac xoogan ka muujisay saamaynta weeraradani ay ku yeelan karaan xasiloonnida gobolka khaliijka maadaama ay abuureen xiisado hor leh madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhankiisii khadka telefoonka kula hadlay amiirka dalkaasi gadar amiir tamiim bin xamiim al thani ayaa uga tacsiyeeyey weerarkaasi ee israa'iil ay ka geysatay magaalada dooxa isagoona caddeeyey in soomaaliya ay si buuxda u garab taagan tahay dalka gadar dhinaca madax bannaanida iyo sidoo kale amniga qaranka waxaa kaloo jirta in dalalka soomaaliya aljeeriya iyo bakistan ay ka dalbadeen golaha amniga ee qaramada midoobay in fadhi adag oo degdeg ah ay ka yeeshaan weerarkaasi israa'iil ee magaalada dooxa si loo qaado tallaabada ugu habboon ee ku aadan jawaabta israa'iil soo jeedintan waxaa sidoo kale taageeray waddamada faransiiska iyo ingiriiska oo ka mid ah xubnaha joogtada ah ee golaha amniga ee qaramada midoobay waxaana arrintani ay ka dambeysay kadib markii dowladda dalkaasi gadar ay ashtako u gudbisay qaramada midoobay ee ku aadan weerarkii israa'iil ee gudaha magaalada dooxa wararka s b s magaalada muqdisho